wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa agabyo muhiim ah ku wareejisay isbitaalka weyn ee degmada kismaayo agabka lagu wareejiyey isbitaalka ayaa ka kooban miisas kuraas sariiro joodariyo iyo adeegyo kale oo muhiim ah kuwaasoo dabooli doona baahiyaha loo qabo agabkaasi ee horey uga jiray isbitaalka agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo maamulka maaliyadda ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan xasan maxamed ayaa ka warbixiyey agabka ay ku wareejiyaan isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay waxaa farxad weyn u ah inay maanta distribution ku sameyso alaab isugu jirto kuraas iyo miisas iyo sariiro iyo jowradayaal eego ay soo gaarsiisay hay-ad world vision waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan alaabtaasi ku wareejinay amaan gaarsiinay xarumaha dowladda sida wasaaradda haweenka wasaaradda waxbarashada wasaaradda haweenka iyo wasaaradda humanitarianka sidoo kale waxaanu gaarsiinay sariiro iyo miisas iyo kuraas xarumaha social sectorska sida kismaayo women development center family care center iyo sidoo kale mental health isbitaalka dhimirka oo aanan gaarsiinay alaab ku filan run ahaantii waxaana uga mahad celinaynaa hay-adda walvision oo alaabtaasi soo gaarsiisay alaabtaani waa alaab gift of inkind oonay ka timid maraykanka ayna isku soo arooriyeen dad muxsiniin ah marka aad baa umahadsan tihiin